awoodooda sida warbixinta ku cad waa awood aan inta aysan maaragtay baxsiga iyo kawarqabkooda ay ku jeedin uusan aada u dareemi karin haddaan ku kala dhigo gobolka puntland ayay waxay ka joogaan dhul aada u kooban balse sida kooxaha argixisada lagu yaqaano dhulka ay joogaan keliya kama howlgalaan waxay howlgalada soo gaarsiyaan ilaa koonfurta oo aan ognahay in xamar iyo afgooyo dhaqdhaqaaqooda ugu ballaaran yahay
waa gartay tira ahaan intay leegiini cudud ahaan markaas ku darto kuwa xamar iyo agaarkooda jooga iyo kuwa bari jooga
tiradooda mar ay dhaaftay tira ahaan inta la hayo recordka saddex boqol ma jirto waa celcelis marar ay boqol ka hoos marayaan iyo saddexdaas boqol inta udhexaysa ayay cududa la ogyahay oo dhulkaas bari la yidhaahdo jooga laakiin dhulkan koonfurta ah waxaa tiro la qiyaasi kara maaha maadaama howlgaladoodu howlo howlgallo amniyaad ay yihiin wax qiyaasahoo rasmigo laga qaadan kara ma jiro adigu marka waa wax unayana boqol ka hooseeya awood ciidan oo la yaqaano oo laga cabsadana hadda ma jirto laakiin reportku waxa uu aada uga digayaa in aan la dhayalsanin oo ay leeyihiin fursado ay ay ku ballaaran karaan fursadahaasna waa reportku maaragtay wuu qeexayaa
waa garta maxaa ka mid a fursadaha ay ku ballaaran karaan
laba scenario ayay ku ballaaran karaan oo maaragtay aan aragnay dadkeena khubarada ah oo reportka ka shaqeeyey labada scenario waxay tahay mid in ay dhici karto khilaaf soo dhex gala ururka al-shabaab inay ay yani ku baraari karaan wayna waa saansaano qabaa'il shabaab waa ka dhex jiraa inkastoo ay mar walba xalliyaan oo maaragtay khataraha ugu ballaaran oo shabaab haysta inay tahay isfaham la-aan qabiilaysan inuu ka yimaado waxaa dhacday laba kun iyo shan iyo toban daacish markii ama isis markii ay soo baxaysay in ay rag badan oo shabaab ka tirsan oo qaar madaxa ku jireen inay maaragtay inay daacish ku biireen inay maaragtay ama damceen ama sheegteenba shabaab marka aada ayuu uga hortegay waana dhulka koonfurta ay gacanta ku hayaan oo dhan waxaa moodaa in ay ka tirtireen soo noqoshadan dambeeto oo xamar iyo howlgaladan hadda waa wax cusub marka mid marka senaariyadu waa arrin kala jabka shabaab ay u noqon karaan in hawshii jihaadiga argagixisiga ahaa in iyagu noqdaan marka hooyada oo maaragtay dad kasoo go-ay kasoo jabay inay noqdaan sababta marka khatarta aan ka digayna waxay tahay shabaab intaan hadda ogsoonnaha waa urur xiriir ajnabi oo alqaacida wuu leeyahay laakiin intiisa badan wuxuu ku aruursan yahay ama isu tusaa in uu yahay koox wadani ah oo dhulka soomaalida oo geeska africa ku kooban sidaas ayay hadda isku sawiraan inkastoo xiriir caalami leeyahay xagga dhanka kaleeto qolada daacish oo oo soomaaliya ah identitygooda ayaaba ah caalami marka haddii ay xoogeystaan in organization caalami ah oo maaragtay awood loo kalana leh hadday soo baxdo way ka khatar badnaaneysaa khatarta hadda shabaab aan ka dareemeyno senaariyada labaad waxay tahay in ay howlgaladan hadda oo ay wadaan oo aan u haysano inay howl tactiga tahay oo ay xamar iyo afgooye xooga soo saareen in ay aada ugu qortaan dhalinyaro ama shabaab hadda ah ama dhalinyaro kale oon shabaab hayn oo arrintaas arrin ay ka dhigaan soo jiidasho leh sida dhalinyarada ku qoran jireen kooxaha argixisada ah sidaas marka ay ka xoogeystaan sababta oo ay hadda uxoogeysan layihiin oo maaragtay gobol aada u fog oo maaragtay awoodda dalka oo laisku haysto meel aada uga fog ayay hadda ku sugan yihiin sababtaas ayaa yacni imbiid garaynaysa diideysa in ay maaragtay awood la aqoonsan yahay oo dadka soomaaliyeed iyo caalamkuba ay u arkaan in aada loo tixgeliyo mudan waayo su-aasha igu dambaysa soo bixitaankooda iyo awoodooda iyo mustaqbalka siday noqon karaan waan ka hadalnay su-aashu waxay tahay maamulka puntland dowladda federaalk soomaaliya istaraatiijiyada ay ku waajahayaan ma tahay tii saxda ahayd maxay ahayd inay qabtaan oo aysan qabanayn ilaa hadda sidee u maamuleen xaaladan
actually waa su-aashan su-aal aada u muhiima waaye intaan ognahay oo maaragtay baxsigeenna uu sugayo dacish ama isis oo soomaaliya ka howlgasha cidda hortaagan ilaa hadda dowladda soomaaliyana ma aha puntlandna ma aha amisomna ma aha cid kalena ma aha cidda hortaagan oo u diidan in ay saldhigato ooy maaragtay awood la aqoonsan karo noqdaan waa shabaab shabaab oo ay isku haystaan dhulkan ciddii maaragtay loo aqoonsan lahaa